mid ka mida shaqaalaha jaamacadda simad ee ku geeriyooday waxaa dhaawac soo gaara laba qof oo kale kadib markii qarax uu haleelo gaari ay lahayd jaamacadda simad xilli uu maraya xaafadda m b c u dhexaysa isgoojyada albarakay balaaksi ee degmada hodan qaar ka mid a shaqaalaha jaamacadda simad oo la hadlay ayaa xaqiijiyey in gaari ay lahayd jaamacadda simad qarax uu haleelay kuna geeriyooday maxamed jaylaani oo ka mid ahaa darawallada jaamacadda saraakiisha amniga ayaa u sheegay v o a in qarax uu ahaa mid la dhigay wadada hareerteeda lagana hago meelaha fogfog uuna haleelo gaari ay lahayd jaamacadda simad maalmihii dambe ururka al-shabaab ayaa u muuqday inay dardar geliyeen falalka amni darray ka geysanayaan muqdisho sida qaraxyo weerar toos ah iyo deel qorshaysan maanta waxaa la adkeeyey amniga muqdisho qaybo ka mid a gaar ahaan meelo uu socdaal ku tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi waxaana ka mid ahayd wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta ciidanka janaal gordon halkaasoo madaxweynuhu kula hadlay saraakiil iyo ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho